بئناك جئناك أندلسا والله يرعاك أندلسا جئناك جئناك أندلسا والله يرعاك أندلسا يا نصر أجدادي أندلسا عودي بأمجادي أندلسا يا نصر أجدادي أندلسا عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo qodobada aan idinku goheynana waxaa ka mid ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ka hadashay xasuuqa sahyuuniyadda yuhuudda ay ku hayso muslimiinta magaalada khaza howlgal qorshaysan oo lagu dhaawacay askari ka tirsan riddada ayaa ka dhacay gudaha magaalada muqdisho ku dhowaad boqol ruux oo muslimiin ah ayaa lagu dilay gobolka amaxaara ee waqooyiga dalka itoobiya meydka siyaasi ka mid ah mucaaradka xukuumadda adis ababa ayaa laga helay deegaan dhaca bartamaha dalka itoobiya xilli xaalad adag ay ka taagan tahay dalkaasi munaasabad lagu furayay multaqo tacliimi ah ayaa ka dhacday degmada jamaame kaas oo ay ka faa'iidaysanayaan qeybaha bulshada ku dhaqan degmadaasi wilaayada baay ayaa ugu baaqday bulshada ku dhaqan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada inay sii xoojiyaan kaalinta ay kaga jiraan halganka jihaadka bariga afrika iskahoorimaad u dhexeeya maleeshiyaad ka wada tirsan murtadiinta ayaa ka dhacay degmada jowhar ee wilaayada shabeellada dhexe dab geystay khasaare hantiyadeed ayaa ka kacay xaafad ka tirsan magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa subaxnimo jimcaha taariikhduna ay ku beegan tahay saddexda bisha shawaal sanadka kun afar boqol afartan iyo shan hijri qodobadii warka subaxnimo ugu door karoonaa ayay intaasi ahaayeen haatanna isagiyo dhan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ka hadashay xasuuqa sahyuniyadda yuhuudda ay ku hayso muslimiinta magaalada khaza xaris cabdulqaadir ayaa warbixinta warkaasi noo haya xillow sheekh cali maxamuud raage sheekh cali dheere allah xifdiya uu jeedinayay kelimad ku saabsan munaasabadii ciidulfidriga islamarkaana inta badan kelimadiisu daarneyd xaaladda ka taagan magaalada khaza iyo waaqica ay wajahayaan muslimiinta halkaas ku dhaqan ayaa afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab si qiiro leh uga hadlay sida ay muslimiinta khaza usoo dhoweeyeen ciidulfidriga sanadkan haddii aan ku hormarno wadciga burugaysan ee ka taagan dhulka barakaysan ee baytulmaqdis walaalaheenna muslimiinta ee reer falastiin waxay sannadkan la noolaadeen cadaawaddii ugu xumayd ee ay kala kulmeen yuhuudda iyo nasaarada tan iyo markii dhulkooda la ixtilaalay waxayna si camali ah u arkeen inta ay leeg tahay cadaawadda gaalada ee allah subxaanahu wa tacaala in badan qur-aankiisa noogu sheegay qaala allahu tabaaraka wa tacaala laa yarqubuuna fii muuminin ilan walaa dimma wa ulaa'ika hum almuctaduun in kastoo ay musiibadu ahayd mid argagax badan oo qalbiyadu la gubanayaan haddana wuxuu duulaankii qase ahaa miduu allah subxaanahu wa tacaala ku kala caddeeyey xaqa iyo baadilka oo noogu ishaaray halka uu naga jiro xalka lagu difaacayo xuquuqda muslimiinta mustadcafiinta ah laguna soo celin karo muqadasaadkooda iyo masjidka barakaysan ee muddada qarniga ah maqan xilli dawaaqiidda lagu salliday caalamka islaamka iyo culumaasuuga ummadda baadiyeeyey ay maskaxda dhallinyarada iyo aqoon-yahanka ummadda ka dhaadhiciyeen in la kala sooco siyaasadda dowladnimo iyo diinta diintana dhabarka laga xooro waxaan dhanka kale duulaanka qase ku aragnay halka ay madaxda reer galbeedka iyo siyaasiyiintoodu ka joogaan mowqifka ah kala soocidda diinta iyo siyaasadda iyo sida ay isugu wataan siyaasaddooda iyo gaalnimadooda waxaan aragnay adduunka oo idinna nala arkay madaxda yuhuudda iyo nasaarada oo isugu hambalyaynaya gumaadka carruurta iyo hooyooyinka tabaalaysan ee reer kasa waxaan aragnay adduunka oo idinna nala arkay gantaallada culus ee lagu xasuuqayo muslimiinta gasa oo si calan ah looga soo dejinayo garoommada iyo dekadaha madal rasmi ahna lagu kala qaadanayo waxaannu aragnay adduunka oo idinna nala arkay garoommada diyaaradaha ee talaabiib oo ay buuxdhaafiyeen dhiiga cabyada isugu hambalyaynayay gumaadka maatida muslimiinta kadib markii uu ka soo hadlay dhibaatada ay wajahayaan ayuu sheekh cali maxamuud raage xafidahullah tacsi iyo sabarsiin u diray walaalaheena muslimiinta ah ee ku socdaan gantaalada islamarkaana u dulqaadanaya gaajada iyo dhibaatooyinka haysta waxaan ku leenahay ehladeenna muslimiinta ee reer falastiin ee dhibaatadu ka soo gaartay cudwaanka yuhuudda iyo nasaarada allah subxaanah wa tacaala musiibadiinna ha idinka ajir siiyo badiil ka khayr badan ha idinka beddel siiyo waan idinla xanuunsanaynaa dhibaatadiinnuna waa dhibaatadeenna in sha allaahu kama gaabin doonno wixii aan awoodno inaan idinkugu hiilinno ogaadana melihin haddaan muslimiinta nahay meel kale oo aan u cararno gurmad iyo hiilna aannu weydiisanno oo aan allah ka ahay subxaanahu wa tacaala sidaas daraaddeed aan allah isku xirno kitaabka iyo sunnaha aan goosdambeedka ku qabsanno iska diidno wax kasta oo khilaafsan ku dhaqanka shariicada raxmaanka sida dimuquraadiyadda shuuciyada calmaaniyada iyo wixii la mida iyo ciddii noogu yeeraysaba kelimadan ujeediyay afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa imaanaysaa iyadoo si adah guud ahaan deegaanada lagu maamulo shareecada islaamka ee wilaayaadka islaamiga laga dareemayey sida muslimiintu ugu damqanayeen murugean ula qaybsanayeen walaalahooda islaam wadaag yihiin ee ku dhaqan magaalada khaza kuwaas oo halkaas lagu xasuuqayo waxaana dadku ay cabirayeen dareenkooda ku aadan waaqacaas murugada leh mahadsanid xaaris howlgal qorshaysan oo lagu dhaawacay askari ka tirsan riddada ayaa ka dhacay gudaha magaalada muqdisho ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay howlgal qorshaysan ka fuliyeen xaafadda dayax ee degmada kaxda ee magaalada muqdisho waxayna weerarkaas ku dhaawaceen askari murtad ah oo magaciisa lagu soo gaabiyey qorfaysta waxaana askarigana oo dhaawaciisu garaab yahay caan ku ahaa dhibaateynta dadka muslimiinta ah ee ku dhaqan degmada kaxda ku dhowaad boqol ruux oo muslimiin ah ayaa lagu dilay gobolka amxaara ee waqooyiga dalka itoobiya warkaasi war kaloo ku aadan meydka siyaasi ka mid ah mucaaradka xukuumadda adis ababa oo laga helay deegaan dhaca bartamaha dalka itoobiya waxaa inoo hayaa walaalka suheyb cabdulaahi wararka ka imaanaya dalka itoobiya ayaa ku waramaya in gobolka amxaarada lagu dilay muslimiin ku cibaadaysanaysay masaajid kooxa hubaysan oo nasaaro ah ayaa weeraro ku qaaday masjid ku yaala magaalada bahardaar sidoo kale falal kuwaas la mid ah ayaa waxay ka dhaceen magaalooyin ay ka mid yihiin gondar iyo moota weeraradan ka dhanka ah muslimiinta ee ka dhacay gobolka amxaarada ayaa socday ilaa toddobada bishan abriil waxaana lagu dilay in ka badan siddeetan ruux oo muslimiin ah dhanka kale dilka nin siyaasi mucaarad ah loogu geystay dalka itoobiya ayaa mar kala dhaliyey xiisado siyaasadeed oo dalkan ku sii adkayn karaa dagaalka sokeeye ee uu dhex maquuranayo wararka ka imaanaya bartamaha itoobiya ayaa sheegaya in debley hubaysan ay toogasho ku dishay beedda urgesa oo ka mid ahaa mas-uuliyiinta xafiiska siyaasadda ee mucaaradka ormada ee loo yaqaano o lf goobjoogayaal ayaa sheegay in ninkan la dilay lagu toogtay afaafka gurigiisa oo ku yaala magaalada meeki ee gobolka shawezone saraakiisha booliska xukuumadda abiy axmed ayaa sheegay inay baarayaan cidda dilkan geysatay mucaaradka ormada ayaana war ay soo saareen ku dhaleeceeyey dilka loo geystay sargaalkan iyaga ka tirsanaa tallaabadan ayaa ceel ku sii ridaysa rajadii laga qabay in wadahadalla ay dhex maraan nidaamka abiy axmed iyo garabka hubaysan ee qowmiyadda ormada ee owle mahadsanid sweyba munaasabad lagu furayey multaqa tacliimi ah ayaa ka dhacday degmada jamaame kaas oo ay ka faa'iidaysanayaan qaybaha bulshada ku dhaqan degmadaasi bashiir muxidiin abu ayman ayaa warbixinta warkaasi noo haya kadib markii la gaaray saacadihii ugu dambeeyey ee ciidulfidriga maadaama ay soo idlaanaysay munaasabadeeda iyo mashaariicdii uu maamulka jubbada hoose ugu talagalay waxay durba wilaayadu bilowday dowr labaad oo lagu sagootinayo ciidulfidriga sanadkan waxay ahayd munaasabad lagu daafuraya multaqa cilmi ah ogaasinkiisu loo xilsaaray maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose taasoo gelinkii dambe ee shalay ka bilaabatay degmada jamaame muddadii uu socday daafurka multaqaha gebagabada uu ah barnaamijyadii fantasyaha ee ka dhacay degmada jamaame waxaa halkaas iiga muuqanayay qaybaha bulshada iyo hormuudkooda kuwa ugu caansan sida ganacsatada nabadoonnada salaadiinta iyo bahda waxbarashada ee degmada jamaame ugu horeen waxaa madasha laga jeediyey kelimad ku saabsaneyd ahdaafta multaqaha ka bilowday jamaame iyo duruusta lagu qaadan doono multaqahan shicaarkiisa wuxuu yahay man lilislaami naxnu takhaadalna murtaqahan runtii wuxuu leeyahay ahdaaf fara badanaa laga leeyahay insha allahu tacaala ilahna waxaan ka rajeynaya inuu inoo xaqiijiyo muddada aan wada joogno waxaan idinka codsanaynaa insha allahu tacaala muddadaasna inaa inoo sabartaan mana noqoni doonto muddo dheer biidn illahi tacaala waxaan qaadan doonaa waxyaabaha soo socda insha allahu tacaala kuwa waxaan qaadan doonaa cizatu lmuslimi wa karaamatuh darsi ah waxaa kaloo qaadan doonaa walaalaal saa ogtihiinba ahmiyadda luqadda carabiga inaan ka hadalno ahmiyadda luqadda carabiga wax looga hadlayn waxay tahay maanta luqa alcarabiya waxaa lagu hayaa dagaal ba-an cadowga ilaahay meel weli buu joogo dalkanaga hoo ee soomaaliya wuxuu ku hayaa luqadda carabiga dagaal aada iyo aada runtii u kulul madaaristii luuqadda carabiga waa laga saaray bareefadadii lagu barana waa lala dagaalamay bal luuqadan carabiga ahmiyadda inuu leedahay naxnu ka muslimiin maxay tahay ujeedka aan oga hadlayn waxay tahay annagu ka muslimiin maxaan luuqadda carabiga u qaban karnaa sidee u horumarin karnaa waa mawduuc inoo jiri doono mawduuca saddexaad wuxuu noqoni doonaa walaalayaal khutuurata dimuqraadiya maxay khatar ay leedahay dimuqraadiyadda rabna inaan isla jeexjeexno waxay tahay inaan ka hadalno sidaas kale waxaan ka hadli doonaa insha allah alqasbu lfikri fi tacliim ayaa la qaadan doona oo ah duulaan maskaxeedka dhinaca waxbarashada ee dalkeenu hore lagu soo qaaday waxaa sidaasoo kale laga hadli doona dowruna fi tarbiyati alajyaal inaan ka niqaashno ka wada hadalno kaalinta aan ku leenay inaan tarbiyeyno jiilka allah subxaana watacaala uu ini siiyey waxaa ugu dambeyni doona walaalayaal khutuurat almadaaris alcalmaaniya ama atansiiriya ama magacaas u bixiyey khatarta ay leeyihiin iskoolaadka calmaaniga oo masiixiyiinta ay dalka ka dhisteen ha noqoto meelaha xerada qaxootiyaalka iskoolaadka laga fura ama kuwa hadda ku yaala hargeysa oo kale ama kuwa muqdisho laga furo ama kuwa baydhabo laga furo kale marka duruustaas inoo bixi doonto waa lixdaas insha allahu tacaala multaqahu ku saabsan yahay dadaalka tarbiyo iyo tacliimeed ee mujaahidiinta waa mid aada u ballaaran kaalin muuqatana ku leh nashaadgelinta iyo in qulubta dadka lagu soo xaadiriyo farxad ay la socdaan fawaa'id iyo xikmadu islaami ah wuxuu xubnaha ka tirsan maktabkan ee u adeega muslimiinta allah uu ku manaystay khibrada ku saabsan gudbinta fahamsiinta iyo inay allaha fadligii soo saaraan jiil taariikhi ah oo ka fikiraya sharafta ummaddiisa dufcadaha isdabajooga ee macaahidda qurduba ka soo baxaya iyo duruusta laga turxaanbixiyey zallaadka iyo khuraafaadka ay ka bixiyaan iskuullada ayaana u markhaati ah howsha ay hayaan ahamiyadda ay u leedahay muslimiinta iyaga oo hamigoodu yahay soo saarista jiil ka badbaaday gacan ku haynta hay-adaha halakeeyey ummaddeena kana badqaba falsafadda baadilka ah ee ka hor imaanaysa diinteenna wilaayo aysan raggaas haliyeeyad ah ku gacansiin dadaalkeeda way yar tahay inay la soo muuqato horumaro bulsho maadaama ummaddu tahay akhlaaq siday inoo sheegeen salafkeenna maamulka wilaayada islaamiga ee jubbada hoose iyo garbihiisa waxay mudnaan gaar ah siiyeen xoojinta majaalka tacliimiga ah arrinkaas oo uu wilaayaadka hore ugu amray hoggaanka jamaacada islamarkaana ah waajib diineed oo saaran racyada muslimiinta ee hoggaanka looga dhigay bulshada muslimka haddaba kulankan ama multaqahan tacliimiga ayaan arki doonnaa halka uu ku suubiyo shubto iyo fawaa'id nooca uu dhaxal siin doono dadweynaha ku dhaqan degmada jamaame mahadsaned bashiir iskaahorimaad u dhexeeya maleeshiyaad ka wada tirsan murtadiinta ayaa ka dhacay degmada jowhar ee wilaayada shabeellada dhexe casaam carafaad ayaa warbixinta warkaasi inoo haya wararka ka imaanaya magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellada dhexe ayaa sheegaya in xalay fiidkii uu iskahorimaad ku dhex maray ciidamo ka wada tirsan ilaalada madaxtooyada maamulka hirshabeelle ciidamadan oo daacad u ahaa murtad cali guudulaawe ayaa kala shakiyey kadib iskahorimaad dhex maray iyadoona maleeshiyaadkaas dagaalkaas ay iskaga dileen laba askari oo murtadiin ah maleeshiyaadka murtadiinta ayaa caado ka dhigtay iskahorimaadkan dhexdooda ah iyadoona inta badan ay ku dagaalamaan qaybinta lacagaha baadda ah ay ka qaadaan dadka shacabka ah iyo maandooriyaha waxayna murtadiinta dagaalada dhexdooda ah iskaga dilaan saraakiil iyo askar murtadiin ah mahadsanid casaam dab geystay khasaare hantiyadeed ayaa ka kacay xaafad ka tirsan magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya marwaan maxamed ayaa warbixinta warkaasi inoo haya wararka ka imaanaya magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya ayaa sheegaya in saacadihii lasoo dhaafay uu dab xoogan ka kacay mid ka mid ah xaafadaha muqdisho kaasi oo geystay khasaare hantiyadeed dabkan ayaa ka kacay qeybo ka mid ah xaafadda siinaay ee degmada boondheere waxaana la sheegay inuu ka dhashay koronto kaasi oo ku faafay qaybo ka mid ah guryaha xaafaddaasi khasaare hantiyadeed oo fara badan ayuu geystay dabkani iyadoona ay basbeedeen dhammaan guryihuu dabka ku fiday iyadoo xilli dambe ay dadku ku guulaysteen inay bakhtiyaan dabka sidaasna uu ku yaraaday khasaaraha qaar ka mid ah dadka uu saameynta ku yeeshay dabkan ka kacay xaafadda siinaay ayaa ka warbixiyey khasaaraha ka dhashay dabkaasi wuxuu ilaahay noo saw alxamdulilah shacabkeena diriskan waa isaacidnay waa u jeediin saddex nusboos oo dhisan meesha inuu ku baaba'ay waa u jeediin ilaahay kuuma daranaayo gurigaas kaleeto oo oo diriskeena anagaa iskale asiin waxaa waxaa naga baabaaday lix qol aa naga baabaaday anaa waxaan ku dhisana ma haysano dad masaakiinmanaan nahay maba misa waxa oo ku dhisana ma haysano dad oo waxaan nahay oo muruq maalate maanta waa soo qabateeno ber intay ka soo qabatiin oo ku socda ahayn okay hal musbaar waxaa ku dhisana ma haysano oo ku gadana ma haysano khasaarada dhar waa naga baabaaye dhar iyo waxaas waxaan loogu danaba hooy hooy ma haysano walaal debka sidaa u jeediin wuxuu ku bilaawday koronta meesha ku jirto guriga maadaama oo jiingad ahay aniga dadka guriga degganaa ka mid ahay bannaankaa ku jiifay fiilooyin meesha ku waxaysnaayeen oo labadan biri dhan korontada laba caayo la dhahay fiiladan kaalii naga xira fiilada naga xira fiilada naga xira fiiladaas ayaa debka sababay khasaaraha inta la eg waxaa waaye gurigii oo dhan waa ka gubtay dadkaan dirisaan nahay dad masaakiina waxaa waaye oo qaxootiya oo sacuudi carabiya ka soo carara waaye waxbana ma haystaan gurigoodii oo dhanna waa u jeeddaa waa wada gubtay hal xabba kama harin dahaba ugu jiray lacag ugu jirtay raashinkii caawa meelay ku hidaana ma haystaan waxay cunaana ma haystaan daashkaanaa fadhinay iyo aayo haay waxaa ka soo baxay qolkaas geeska ah qolka geeska markaa kasoo baxay oon soo mooday kaseer kabacdi waxaa arkeenaa qaac baxaayo qaaci marka qolkeena moo ka dhashta gudaheena iyo bannaankaas cidahaas manay soo galay ma sheegi karni waxaa ku kor oodni isaa ilmihii ku baxsan lahayn alaab baa ka gaari weyni dharka ilmaha alaabta waana u basay xafaayadda xunugteeda way ku bastay caanaheed oo ku bastay umula ahaani xunugteeda umasha iyo xunugteeda kalodoona ka baxsan dharkeed iidii wixii kulligood waa ku baseen dhabkan ka kacay degmada boondheere ayaa ku soo aadaya xilli ay sii kordhayaan shilalka gubashooyinka ahaa kuwaasi oo qaar ka mid ah ay sababeen khasaare maaliyadeed oo aad u ballaarana halka qaar kalena ay dadku waxyeeloobeenna maalmo ka hor ayay ahayd markii dab khasaare geystay uu ka kacay goobo ganacsi oo ku yaala suuqa bakaaraha ee magaalada muqdisho kaasi oo dhaliyey khasaare maaliyadeed oo aad u fara badan mahadsanid marwaan warbixintiisana waxay u dambeysay dhegeystayaal warkii subaxnimo oo aad ka dhegeysaneyseen idaacadda islaamiga ah ee andalus tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh